أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liishaad murtadiinta ka tirsanaya maanta si xooga ku burburiyey guryo dad shacabaha ay degganaayeen oo ku yaalla magaalada muqdisho xilli madaxda murtadiinta ay sii kordhiyeen dhulboobka ay ku hayaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo baktiyii dhaawac ay ku noqdeen askar ka tirsan kufaarta afrikaanta iyo maliishaad murtadiinta ka tirsan oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan iiska horimaado sababay dhimashii dhaawac ayaa ka dhacay degmooyinka qoryooli iyo luuqo ee gobollada gedo iyo shabeellada hoose wafdi ballaaran oo u horkacayo waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa kormeer ku tagay degmooyinkii deegaana ka tirsan wilaayadaas kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada hoose iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas maktabka dacwada wilaayada islaamiga bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey ganacsatada degmada teeglow ee wilaayadaasi in ka badan afar milyan oo ruux ayaa ku barakacay dagaalada soo xoogaysanaya ee ka socda gudaha dalka etoobiya
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay labada bisha muxaram sannadka cusub ee kun afar boqol afartan iyo lixda qodobadii warka duurnimo ugu doorkaroona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan maleeshiyaad murtadiinta ka tirsanaya maanta si xoog ah ku burburiyey guryo dad shacabaha ay degganaayeen oo ku yaalla magaalada muqdisho xilli madaxda murtadiinta ay sii kordhiyeen dhulboobka ay ku hayaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya madaxweynaad sheeganaysaa waa tahay ma ku dhahaya aniga dadda hurdoonaya ilmo kala cararaya ciyaalku way naga carareen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa saaka weerar ku qaaday guryo ay degan yihiin dad rayid ah oo ku yaala xaafadda debdemiska ah oo ka tirsan degmada wadajira ee magaalada muqdisho maleeshiyaadkan oo ka tirsan waxay ugu yeeraan booliska kooxda ridada sidoo kalena ku qalabeysan hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka loo adeegsada waxburburinta ee cagafcagafta ayaa aroortii hore ee saaka u jarmaaday dhibaatada dadka shacabka ah waxaana laga warhelay iyaga oo duminaya guryaha dadka rayidka dadka ku dhaqan xaafadda debdemiska ee guryaha laga burburiyey ayaa si adag uga hadlay tallaabada maleeshiyaadka murtadiinta ay kusoo weerareen iyagoo hurda waxaa dadka guryaha laga dumiyey ka mida waayeelo dad naafa ah iyo carruur waxayna sheegeen inaysan ka bixi doonin guryahooda dagaalna ay ka xigaan awoodda ay sheeganaysa kooxda ridada soomaaliya yuudmaanaan seeyananday waad isaan bilaadinimay ka mid tahay dowladay soo xoodan hurdaal iskaga kicina cagafcagaf saa cadaalad maan saa cadaalad maan nin weyn baa tahay madaxweynaad sheeganaysaa waa tahay ma ku dhahaya aniga nin madaxweyne ah dadkiisa rayadka ah inuu yidhaa dadda hurdoonaya ilmo kala cararaya ciyaalku way naga carareen xilina la weerara ma ahan in cagaf aadna gelisid askaru nagu tumato tubaaka cunaysa jadcanka u wada jiro ilaahay aan ka baqahayn ayaad nagu samaysay ilaahayna waa uu kuu jeedaa meeshaan dhibka yaalla waxa baabuurna waad arkaysaa meel aan u socono ma laha waa lagu aasi karaa le ma og meeshaan agacafu inta kale aan ugu aasaan ani ciyaalkeed qofna shaqo intaa imaaday qaxootiga ku imaaday shan iyo toban sanaa degana maanta u bilowday dagaalka xukunka lagaaga ridada xukunka adaa kaa rid sulub waa cadow xasan sheekh waa cadow intii la dabshidataa waa cadow inta dadka noo soo dirta waa cadow allihii weynaaye baan codsanaynaa inuu noo gargaaro marka ugu horraysa un mahad celinaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa horta inta inta annagana aragtay ilaahay inuu arko allah ku bixiya iyaga ilaahay inuunu nafo cadowgaas naga qabta waa cadowe dadka masaakiinta ha dulqaataan ilaahay farad uu furaaya ha dulqaataan annagoo shacaba oo masaakiin baa saaka naga ku soo asbaxay oo ilaahay uga og yahay muddo shan bilooda istarays sonkor dad u dhintay dad dhiikar u dhintay dad wax walba ku yimaadeen baan nahay mana dhaqaaqi karno haddaa rabtiin noo imaadayna laaya haddii kale naga leexda ilaahay arrinkeena uga baqa aniga waayeel siddeetan jir oo xanuunsanaa nahay gurigaana dhex jiifi alaahaaleh anigaa leh waa la duminaa meelana guuri ma aqaani waa ku dhex dhimanaa xabadleel iigula dhex dhufanaa sariirtan korkeeda maahina meelaan guura ma leh meeshaan deganahay xawaalihii waaya debdemis horyo u jira ama u dhowo burburintan ayaa imaanaysa xilli hoggaanka kooxda ridada iyo saraakiishoodaba ay sii kordhiyeen dhulboobka ay ku hayaan shacabka maatida ah ee ku dhaqan gudaha iyo duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsanid walaalka abu xasaan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo bakhtiyo ay dhaawac ay ku noqdeen oo kufaarta iyo murtadiinta oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan xarse cabduqaadir ayaa warbixinta warkan inoo haya ciidamada mujaahidiinta waxaay maalintii shalay qarax la beegsadeen kolonyo gaadiidha ay la socdeen ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maliishaadka murtadiinta kuwaas oo marayey deegaanka celiwareego ee wilaayada shabeellada hoose howlgalkaas ayaana waxaa lagu gubay gaari tow ah oo ay wateen ciidamada kufaarta yugandha iyadoona ay ku dhinteen saddex askari oo yugandhees ah oo uu ku jiray taliyihii watay kolonyada afrikaanta iyadoo ay qaraxaasi sidoo kale ku dhaawacmeen saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada yugandha waxa ay mujaahidiintu weerarkaas qaraxa ah sidoo kale ay ku dileen hal askari oo murtad ah halka laba kale oo murtadiin ahna ay ku dhaawacmeen dhanka xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya weerarka miin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay saacadii lasoo dhaafay u dhigeen kolonyo siribiinta kenya ah oo marayey inta u dhexaysa deegaanada kaambooni iyo sariiraha ay xadbeenaadka wilaayada jubbada hoose ay la wadaagto dhulalka muslimiinta ee kenya xoogga ku haysato ayaa waxaa la xaqiijiyay in ay ku bakhtiyeen saddex askari oo kufaarta kenya ah halka siddeed kale oo isla askartaasi ah ku dhaawacmeen dhanka wilaayada baay waxay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xorada murtadiinta ee goofguduud buure oo hoos tagta magaalada baydhabo bakool waxay mujaahidiintu weerar culus ku qaadeen fariisiin maliishaadka riddada ay ku leeyihiin gudaha degmada waajid waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah waxaa sidoo kale halkaas ay mujaahidiintu ku gubeen teendho murtadiinta uga dhisneed gudaha saldhigga iyo xisaad ah ee ku jiray teendhadaasi shabeellada dhexe weerarka minha oo mujaahidiintu la beegsadeen maliishaadka riddada oo ka dhacay duleedka degmada rinirgood waxaa lagu dilay hal askari oo murtad ah iyadoona laga furtay askarigaasi qor iyo booshkiisa mahadsanid walaalka xaaris iiska horimaadyo sababay dhimashii dhaawac ayaa ka kala dhacay degmooyinka qoryoole iyo luuq oo ka kala tirsan gedo iyo shabeellada hoose sida uu ku warramayo cali aadan cabdulaahi cali yare
wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dib uga qarxeen degmada qornyooley halkaas oo ay ku dagaalamayaan maleeshiyo beeladyo hubaysan kuwaas oo ay hubka isugu dhiibayaan ciidamada siriibiyiinta yugandha dagaalka ugu culus ayaa saaka aroortii hore ka qarxay agagaarka buundada degmada halkaas oo ay isku ceyrsanayaan maleeshiyaadka hardamaya inta badan maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa degmada qornyooley ayaa ku biiray dagaalka iyagoo la kala saftay dhinacyada dagaalamaya inkastoo aan weli tira koob rasmi ah laga helin khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ka socda qornyooley haddana waxaa la xaqiijiyay in rasaastii ugu horeysay ee saaka la riday ay haleeshay haweeney lagu magacaabi jiray wiiliyo sheekh cabdi oo ka mid ahayd dadka deegaanka iyadoona halkaas ku geeriyootay meydka haweeneydan dhimatay ayaa muddo ku dhow laba saacadood oo xiriira yiilay goobtii lagu dilay sida ay sheegeen dadka deegaanka hogaanka rasaasta culus iyo madaaficida labada dhinac isdhaafsanayaan ayaa laga maqlayaa gudaha iyo hareeraha degmada qornyooley dhinaca kale khasaare xoogan ayaa ka dhashay dagaalo maalintii saddexaad oo xiriira ka dhacaya degmada luuq ganaane ee gobolka gedo ugu yaraan toban ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayid ah ayaa ku dhintay dagaalkii shalay ka dhacay iyadoona tobanaan kale ay dhaawacyo soo gaareen jabaqda rasaasta goosgooska ah ayaa saaka weli laga maqlayaa degmada luug waxaana ishor fadhiya maleeshiyaadka dagaalamaya maleeshiyaadkii kooxda riddada ayaa dhammaantood ku biiray colaadda degmada luug sida uu warbaahinta u xaqiijiyey gudoomiyaha gobolka gedo ugu magacaaban murtadiinta deegaanka geedweyne oo kala qeybiya degmooyinka luuq iyo doolow waxaa ku dhintay dhowr qof oo shacab ah oo ku dhaawacmay dagaalada ka socda degmada luug kuwaas oo dhaawacyada loo sii waday dhanka isbitaalka doolow waxaa xakad ku jira dhammaan ganacsigii degmada luug ganaane kadib markii ay maleeshiyaadka dagaalamaya ay dabqabasiyeen suuqa degmada islamarkaana ay difaacyo ka kala xirteen waddooyinka muhiimka u ah isku socodka dadweynaha dagaalku aad buu u khasaaro badan yahay naf iyo maalbana waa lagu dhammaaday muxuu waxaa jiro muxuu ahaaye dhul la gubay oo dad barakacyaal ah lagu gubay waxaa jirta muxuu ahay shacaalihii magaalada meeshii bacadlahayd in la gubay waxyaabahaasoo dhan waa jiraan khasaare marka naf iyo maalba ahaa ka dhacday meesha ilaa iyo waktigana muxuu ahay waa jiraan barakac waa jiraan dadkii ankee la gubay oo muxuu ahay webiga biyobaxadii sanadkan kasoo baxday lagu gubay la- kasoo barakacay waa la gubay hadee dadkaas barakac weye waad garan kartaa muxuu ahay dad meelahay deganaayeen la gubay aad baad u garan kartaa magaaladana dhib baa ka dhacay barakac baa ka jira aad baa muxuu ahaa dhib badan uga jira barakacaas kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedyada gaalada ay ka dhisatay dalka soomaaliya ayaa hubka isugu dhiibaya qabaayilka soomaaliyeed iyagoona shaqo maalmeed ka dhigtay hurinta dagaalbeeleedyada ka dhacaya goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay dalka soomaaliya mahadsanida caliyare wafdi ballaaran oo uu horkacayo waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa kormeer ku tagay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa haya marwaan maxmed wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay waaliga wilaayada jubbada dhexe sheekh cali darwiisha qaybna ay ka ahaayeen odayaasha dhaqanka ayaa waxay kormeer ku soo mareen degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan wilaayada jubbada dhexe wafdiga wilaayada ayaa kulamada qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada ay booqashada iyo kormeerka ku tageen manaqbiyo axmed oo ah gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada jubbada dhexe qaybna ka ahaa wafdiga uu hogaaminayay waaliga ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay goobta kulanka kormeer uu sameeyey waaliga soo maray degmooyinka deegaanada walaayada Ee, wuxuu la kulmay beesha habisguul wuxuu la kulmay beesha cawlihaan wuxuu la kulmay beesha dabare wuxuu la kulmay beesha yantaar wuxuu la kulmay beesha eelaay wuxuu la kulmay beesha eh, leysaan wuxuu la kulmay beesha gelile maanta oo gebagabada ah walaayada jubbada dhexe ee degmada saako wuxuu la kulmay haddana ee beesha macalweyne marka intaas eh, waxyaabaha laga hadlaya waxay ahayd in wa- ummaddu eh, lagu hogaamiyo shareecada ilaahayna laga cabsado ummaddana lagu dhaqo kitaabka iyo sunnaha marka kormeerka taasuu ahay iyo barasho oo waalihii maadaama uu deegaan ku cusub yahay dadka inuu barto deegaanka barto si meelaha oo ilaa mas-uuliyad isaga ka saaran waayo dadku mas-uulka ahay inuu arko baahiyaha ay qabaanna uu arko ee wixii dhibaato haysta arko kormeerkiisa intaasuu ahay waaliga wilaayada jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa kula dardaarmay bulshada ku dhaqan deegaanada ay booqdeen inay sii xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan halganka jihaadka bariga afrika wilaayadii jubbada dhexe markii la dhisay ee, jowlaad hore way jireen oo aan ku soo marnay degmooyinka tanu laakiin waxay kaga duwanayd ee, degmooyin keliya kumaan akeen oo qabaa'ilkii iyo tuulooyinka maraynay ee, dowraad iyo kulamo iyo is-arag ayaa ayay isugu jirtay si guud jowladeennii waxaan ku hormarnay magaalada ee, degmada saakow muxaafadada fadhigeena ugu horeeyey wuxuu ahaa fadhigii aan u qabanay ee, nuqabadii guud ee gobolka ee aan ku dhisnay ilaahay aa ku mahadsantaa way inoo suura gashay taasu markay inoo dhammaatay kadib waxaan bilownay jowlaadkii aan ku maraynay qabaa'ilka deegaanada iyo deegaan khaasatan tuulooyinka iyo meelaha ka baxsan magaalada ee, guud ahaan beerahaas ee, fadhiyada aan la yeelanay ee, si guud jazaahum allahu khayran ilaahay ha barakeeya waxgaradkooda iyo dhallinyaradooda iyo odayaashooda way joogeen waxaan kala hadlaynay ee, inay mataqaanaa jihaadka kaalinta ay ku leeyihiin ay ka qaataan dacwada inay nagala shaqeeyaan inay ku dadaalaan midnimada dhexdooda ah inay deris wanaag kula noolaadaan beelaha muslimiinta ee deriska la wanaag iyo khayr ay kula noolaadaan ayaanu kula dardaarmaynay waaliga wilaayada jubbada dhexe iyo fadigiisa ayaa maalmihii lasoo dhaafay safar shaqo ku jiray iyagoona kormeer ku tegay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaas mahadsanid marwaan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada hoose iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan jubbada hoose bashiir muxiidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkan inoo eegaya wafdigii ka socday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo uu horkacayay waaliga wilaayada sheekh axmed abuyoonis ee gaaray deegaanada dhacduleedka magaalada kismaayo wafdiga goobaha uu socdaalka ku tegay waxaa ka mid ah deegaanada wayaanta ee dhacduleedka magaalada kismaayo waxaana halkaas kulamo wada tashay iyo kala warqaadasho uu ku dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada iyo waxgaradka beesha gaaljecel qodobada diiradda lagu saaray ee laysku soo hadal qaaday waxaa ka mid ah ka qayb qaadashada jihaadka iyo horumarinta deegaanka iyadoo la ilaalinayo bay-ada lagana hortegayo xaalufinta dhirta maadaama ay muhiim u tahay nolosha aadanaha iyo xeewaanka intaba suldaan xasan ibraahim muudey suldaanka guud ee beesha gaaljecel oo ka mid ahaa waxgaradkii goobjoogka ka ahaa kulanka ayaa soo dhoweeyey wafdiga wilaayada isagoo sidoo kale xusay inay dhaqangelin doonaan qodobada laga hadlay ee dhinacooda xiga magacaygu waxaa waaye suldaan xasan ibraahim mudi suldaanka beesha gaaljecel Eh, waxaa maanta dhacay kulan oo aan kala la kulannay wilaayada jubbada hoose oo noo amaaday oo deegaanka gaarjacan nooga amaaday maanta kulan aan la galnay waxa annaga aan ku faraxsannahay oon aad usoo dhaweynayna ay ahayd waxaa kamid waxyaalaha ayna laga hadlaysay dacwada waxayna laga hadlaysay dhartii la baabi'inaya waxyaalaha annaga aan u baahnayna kamid ahayd amniga na laga hadlaysay intaba iyagana waa ka hadalnay waxaan jecelnahay aan soo dhaweynayno beesha manaha ay ay ay jeceshahay ahayeen waana la qaadanay walaayadana manaha waa soo dhaweynay waaliga axmed oo yuunus kulankaasoo maanta aan meesha uuna lagu galay waana ku soo dhaweynay waana ku faraxsannahay waana dhaqangelinaa dharta ina la reebaan macnaha jecelnahay badaacooyinka ina la reebaan jecelnahay waxaan jecelnahay amniga ina la ilaaliyan jecelnahay awal annaga beel ansaar baan ahaynay annagoo beesha ansaar eh sidii shalay aan macnaha aan islaamka iyo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala u garab taagna haddana sidaan u garab taagannahay dad marna ka gabanayo ama ka leexanayo ma aanan nihin ilaahay subxaana wa tacaala ayaa macnaha ugu dhowaanaynaa waana qaadanay walaayadana waan la qaadanay waayna noo amaaday fadhagaayna nooga amaaday aynu lagu kulantay ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada beesha gaaljecel iyagoo aad u soo dhoweeyey qodobada looga hadlay kulanka balana qaaday inay sii xoojin doonaan wada shaqaynta kala dhexaysa wilaayada alxamdulilah rabbilcaalamiin beelooyinka gaaljecel iyo walaayada jubbada hoose sheekh axmed abuyuunus qodobooyinkiis noo keenay oy ka mid ahayd amniga oy ka mid ahayd xaalifinta dhirta oy ka mid ahayd badeecooyinka dhulka qarribay oy ka mid ahayd in laysla shaqeeyo si duuduub ahaan u qaadanay waana la shaqaynaynaa wax badan oo badan aan soo dhowaynaynaa ilaahay mahaddiisaa jirta waxaan leenahay haddana alxamdulilah si oo caadi aan ahayn oo kalsooni leh inaan ula shaqaynaan ballanqaadayna insha allah anagoo ka mid odayaashii beesha gaaljecel oday ka mid ah oo magaciisa la yidhahdo xasan cali waxaan soo dhoweynaynaa waxaan ku raacsanahay suldaanka hadalka uu soo jooday wanaagsanay ayaan ku raacsanahay walaayada cusub oo gobolka jubbada hoose idan waan soo dhoweynaynaa si wanaagsanaan ula shaqaynaynaa awaamirta ay noo qaadateen insha allahu tacaala si wanaagsan ayaan u qaadanayna waana dhaqangelinaa insha allah kulankan ayaa qayb ka ahaa silsilado kulamo ah oo wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay la qaadatay qabaa'ilada muslimiinta ah ee dega deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo iyo dhulka jowraha kuwaas oo daarna ukuurgalka xaaladda wilaayada iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa maamulka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo bulshada ku nool gobolka mahadsanid walaalka abuu ayman maktabka dacwada wilaayada islaamiga bokool ayaa dowladdiini ha u soo gebagabeeyey ganacsatada degmada tiyeglow ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa siyaanba qaadaya dowladan oo qayb ka ah xamlada loogu magacdaray iyaakum wariba shicaarkeeduna yahay wa axala allaahu lbayca wa xarama ariba ayaa dhowaan waxa uu maktabka dacwada wilaayada bokool usoo gebagabeeyey boqol xubnood oo qayb ka ah ganacsatada magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada intii ay socotay dowladda waxay ganacsatadu ku qaateen ilaa saddex kitaab oo isugu jira caqiido iyo axkaamta beyca ganacsatada ayaana waxweyn ka faa'iiday dowladdaasi xafladii lagu soo gebagabeynayay oo ka dhacday masjidka jaamica islamarkaana ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta maktabka dacwada culimo iyo waxgarad ayaa ugu horeyn waxaa kelimad tawciya ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali ilaahay wayba xalaaleeyey bacagiya ilaahay halaalay wayba haarameeyey rabada ilaahay haarameeyey subxaana wa tacaala markaas kadib ilaahay maynay faman jaa'ahu mawcidatu min rabbihi fantaha falahu maa salaf laanka inkohoyto marka wacdo inkohoyto oo dhinin ilaahay inkokohoyto subxaana wa tacaala qur-aanka dego oo ku reebtoonado ribidii ku reebtoonado falahu maa salafa walay horay hagmar yeelay walay horay inka dhagma jaray intii oo oo diinka ilaahay subxaana wa tacaala handegna aayadda handegna kahor waa la rebe ee ka dhagama jiray leeyi waman caada lanka ka nagado markiisu ogaaday lembayaaniyey qur-aankii linka bayaaniyey axaadiistii linka bayaaniyey kabacad angnagado fa ulaa'ika ashaabu naari hum fiiha khaaliduuna ba ilaahay intaasi kadib maamulaha dowladda ayaa ka warramay muddadii ay socotay dowladda raggaa ka qayb qaatay iyo kutubadii ay ku qaateen ayaamaumay bahniin dareeray dowra laka magacaawow mucaad ibni jabal shicaar oo aan eeyi xadiiska nabaga calayhi salaatu wasalaam oo haay man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fiddiini dowladdu may bahniin socotay soddon beer yahniin socoti cadadulmustafiidiin mi'atu min attujaar yahaayan kitaabada ha ka qaadini sedi kitaab yahaayan kitaabka anka horreey may bahaayahin alwalaa'u walbaraa'u fil islaami oo usku leeyi saalax ibnu fawsaan alfawsaani leeyi oo runtii kitaab qayim en ahaay waana ku hadalaay dhinaca caqiidadana ku hadalaay ugu dambeyn qaar ka mid ah raggii dowrada ka faa'iidaystay ayaa dhankooda ka warbixiyey waxyaabaha ay ka faa'iideen dowrada fasalka kan oo afaraadna maybwa bayulciina awalan marka maybwa bayulciinigi marka usuuna la tacriifiyo idaa tabaayactum bilciina waakhadtum adnaab albaqari waradiitum bizari wataraktum aljihaad sallata allaahu calaykum dullan laa yanziihu cankum xataa tarjicu ilaa diinikum ow kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam ribada dhibaatadii oonay waxyaabaha umutaan jiidaso kuma daaciinidaas oo kaleyaan hugunje iyoonay wa bacdu maa warada min annusuusi fii dammihi markaan ku horeyta markee xadiis ahaan ana ka mariyo faa'iidaduunu ku helna kitaabadaasan haad hormariyo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam maba tilmaamay man salaka dariiqan yaltamisu cilman sahla lahu dariiqan ila aljanna laakiin waddo maro u soo raadiyow cilmo ilaahay diinjay ka fahmow ilaahay waddo oo jannada jeeso oon ka bedelewa waa xadiis faa'iido wiin leh xadiidka lamaad may bahaye majtamaca qowmu fii beyti min buyuut illaah yatluuna kitaab allaah wayatadaarasuunahu baynahum ilaa xafathum almalaa'ikatu malaa'igda ilaahay yaa koobas wakhashiyahum araxma ilaahay naxariistiisa laka duboole haddana dowradan ayaa bilow u ah xamlada iyaakum warriba oo si isku mid ah uga bilaabatay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taas oo ay ka faa'iidaysanayaan ganacsatada wilaayada waad mahadsantahay walaalka cabduqani ugu dambayntii in ka badan afar milyan oo ruux ayaa ku barakacay dagaalada soo xoogaysanaya ee ka socda gudaha dalka etoobiya mar kale warbixinta warkan waxaa inoo hayaa xaaris cabduqaadir in ka badan afar dhibac shan milyan oo qof ayaa la xaqiijiyay inay ku barakaceen colaadda hadda ka taagan dalka etoobiya ee dhaca bariga qaaradda afrika kuwaas oo ka guuray miyi iyo magaalo sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda ururgaaleedka qaramada midoobe oo qaabilsan arrimaha waxaa loogu yeeray bani'aadinimada dadka barakacayaasha ayaa warbixinta waxaa lagu sheegay in intooda badan ay yihiin kuwa ka barakacay dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga xabashada ku hoos jira ismaamulada amxaarada iyo tigreega sida ay sheegtay hay-adda taabacsan ururgaaleedka qaramada midoobey warbixinta hay-adda ayaa muujinaysaa in barakaca ugu badan uu ka dhashay colaado kaas oo gaaray heerkii ugu sarreeyey tan iyo labada kun kow iyo labaatankii warbixintu waxay sheegtay in konton lix boqolkiiba dadka colaadda etoobiya ku barakacay ay barakaceen in ka badan hal sano halka saddex iyo labaatan boqolkiiba ay barakaceen muddo laba sano gudahood ah si kastaba ha ahaatee barakaca ka socda dhowr gobol awgeed tirada barakacayaasha maanta waa afar dhibac shan milyan waxaa sidaas lagu yidhi nuqul ka mid ah warbixinta hay-ad gaaleedka dalka etoobiya waxaa sanadihii lasoo dhaafay ula kulmay aafooyin soo noqnoqday oo ay ka mid yihiin colaadda u dhexeysa dowladda etoobiya iyo ismaamulo kasoo horjeeda iyo musiibooyinka ay ka mid yihiin rabshadaha ka dhexeeya beelaha mahadsanid xaaris walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo oo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulusa xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu